بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عشر كي النعاء وحكب اللابانية حديثك طبن إيا السدحات xadiidka toban iyo saddexaad oo kitaabka mukhtasaruulbukhaari la yidhaahdo ayuu casharkeennu ka bilaabanhayaa caawo waana casharkii lixaad oo kitaabkaas aan qaadanno ayuu caawa noqonayaa midkaan insha allahu casharkii lixaad buu noqonayaa wa can abi hurayra waxaa laga wariyey saxaabiga la yidhaha abi hurayra hadda ka hor aan soo qaadanay kunyadiisa abi hurayra la yidhaahdaa magaciisa iyo magaca aabihina waa laysku khilaafay ilaa soddon qowl waxaana ugu raajixsanaay cabdiraxmaan ibni sakhar in magaciisa la yidhaahdo wuxuu ka wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam shan kun saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar xadiis shan kun afar boqol waxaan rabaa shan kun saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar xadiis ou ka wariyey nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabigaani waa axfadu asaxaabati buu yidhi imaam albukhaari saxaabta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ninka ugu xifdiga badan ayuu ahay biducaa'i sayidina moxamed sala allahu calayhi wasalam nabigaa u duceeye hadde nabigaa u duceeyey halmaankaa ku badnaay nabigoo usoo sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahayo axaadiis fara badan baan kaa maqlaa laakiin waa iga lumayaan buu yidhi waan kaa maqlayaa waan kaa maqlayaa waan kaa maqla waa is iga lumayaan markaasuu yidhi nabigu go-aaga fidso calayhi salaatu wasalaam fidso buu yidhi go-aaga waa fidsaday nabigu sala allahu calayhi wasalam saddex mar sacabada sidii qof wax beegaayo go-a wax kuugu shubaaya saanu u daray waa ugu shubay sacabadu saan haddana u daray waa ugu shubay sacabadu saan u daray waa ugu shubay saddex mar baa khayrkii loo cantoobiyey saddex maraa khayrkii loo cantoobiyey adigayaa wax ku cantoobiya marka ninaba kuma ducaynba waxaaba laga yaabaa duco iska dhaafe waalidkaagii inaad ka inkaarsatay mucallimkaagii aad ka inkaarsatay muslimiintii aad ka inkaarsatay kuwa nool iyo kuwa dhintay aadna rabto inaad khayr yeelato oo aad diin yeelato macnaha waxaan ka wadnaa ruuxa dadka ahlu khayrkaa iyo asxaabtii rasuulka iyo ummaddan waa wanaagsan oo khayrka yeelatoo dhan kulligood waa uma ducaysan walaalayaal waa ducaysnaayeen waalidka xaggiisay duco ka haysteen muslimiintay duco ka haysteen mucallimiintoodii iyo ashyaakhdoodii duco ka haysteen dad waxay ahaayeen waxa weeye duca ku dhacday ahaayeen ducada muslimkuna waxa weeye waxbay kugu taraysaa oo wax weyn bay nabi moxameda calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay jeclaadayaaba dhihi jiray ha la iisoo duceeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtiisii faray in waxa weeye ay ka dalbaan dadkan waa wanaagsan duca ay ka dalbaan oo asxaabtii oo ducaysanaya ayuu dhexda inta kasoo daba ka fadhiistay nabigu ayuu ka daba aamiinsaday aamiin aamiin oo ka dhex yir nabigu calayhi salaatu wasalaam intaasoo laysku daro waxaad ka fahmi kartaa haddii qalbi fayow ilaahay ku siiyo inay wanaagsan tahay qof kastaoo mu'min oo ilaahay jeclaaday ii ducay baa la yidhahdaa ii ducay sharaf baa ilaahay ku siiya ii ducay ilaahay baa ku jecele addoon ilaahayo ilaahay jidkiisa ku toosan baa tahay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa saxaabigan u duceeyey sidaasuu ilaahay wuxuu ka dhigay ducadii nabiga ilaahay u aqbalay saxaabi barako badan wuxuu ka mid ahay asxaabtii aan soo sheegnay hadda ka horoo la odhan jiray asxaabu sufa sufadu waa birsa yar oo masaajidka nabiga meesha ugu dambayda ku tiilay calayhi salaatu wasalaam oo kor laga deday oo asxaabta aan ahalka iyo guriga iyo qoyska iyo midna aan lahayn oo ay iska jiiftaan abi hurayro wuxuu xataa ka dalba nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu isdhufaano iskormaba maxaa wuxuu yidhi naftayda inay shahwo ku dhacdaan ka baqaya dhallinyaraan ahay xoolaan xataa ku guursada malihi diinta bisaan bartaa waxaan ba rabaahuu yidhi inaan isdhufaamo oo koranba iska dhigaba saasuu ka dalbay marka nabigu wuxuu yidhi maya buu yidhi taa ma kuu fasaxayo gadaal inoogu imaan doonta insha allah axaadiista ka hadlaysa toddobaatan iyo sideed sano asagoo jirow geeriyooday saxaabigaan hadda koran ka soo taariikheena toban iyo laba kun oo subxaanallaahi ah oo habeenkii akhri jiray markuu jiifanayo isagoon akhrin ma jiifanaynin wardigaas wa can abi hurayra waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow man ruuxeeba ascadu nnaasi dadka yaa ugu liibaanid badan bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaama shafaacadaada aada ummadda ilaahay u weydiinayso naarta in laga badbaadiyo yaa ugu liibaanid badan oo ku guulaysanaya shafaacadaada rasuulka ilaahayow nabigaa la su-aalay calayhi salaatu wasalaam qofka ugu liibaanid badan shafaacadaada oo koow ku liibaanaya oo ugu owlaysan oo ugu xaqnimo badan oo asagu helaya waxa weeye lambarka koobaad you yahay nabiga ilaahayo waxa weeye sidaas bay macnaha shafaacadu ruuxa cusaada iyo kuwa aan ahayn intaba way u sugnaatay muctasilada waxay qabaan shafaacada nabigu mudiica bisay u sugnaatay oo kuwa kaleeto waxa weeye kuwa kaleeto ma ma loo shafaaco qaadayo laakiin dadka cisyaanka galay waa u shafaaco qaadaya nabigu calayhi salaatu wasalaam man ascadu nnaas dadka yaa ugu liibaanid badan bishafaacatika yowma alqiyaama qaala rasuulku rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laqad danantu waxaan maleeyey yaa abaa hurayra an laa yas'alanii inuusan iweydii doonin can haada alxadiidi xadiidkan adigu aada i weydiiday axadun inuusan qof iweydii doonin qofkaasoo awalu horeeya minka xaggaaga su-aashan iyo xadiidkan hadda aada i su-aashay oo shafaacadaada kow yaa ku liibaanaya ah inuusan qof kale iweydii doonin oo adiga kaa horeeya saasaan awalba malaynayo ou yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam maxaa nabigu waa dareemi karaa asxaabta ruuxa ugu dadaal ka badan ashyaaqdu xataa ardada markay arkaan su-aalaha faa'iidada leh ardayga weydiinaya oo khayrka jecel oo khayrka ku dadaala ardada way ka yaqaaniin markii ardadooda ay bartaan waa yaqaaniin nabigu marka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii markau arkay abi hurayra uu yidhi awalba waa u malaynaya buu yidhi waana ogaay inaan nin kaa horeeyaa su-aashan iweydii doonin limaa shay dartiisan arrintaas u maleeyey ra'aytu aan arkay oo min xirsika dadaalkaaga ah cala alxadiidi aad ku dadaalayso waxaan arkay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam inaad xadiidka aad ugu dadaalayso saasaan arrintan ku ogaada buu yidhi haddau nabigu uga jawaabayaa marka shafaacadiisa qofka ummadda ugu liibaanaya oo ugu owlaysan oo ugu horeeya heliddeeda ascadu nnaasi dadka dadka ruuxa midka ugu liibaanida badan bishafaacati shafaacadayda yowma alqiyaama man qof weeye qaala yidhi laa ilaaha ila allaahu qofka yidhaahda ilaahay nagama qadiyo ilaahay nagu dilo tawxiidka qofka laa ilaaha ila allahu yidhaahda oo nabigan aan ku darin ah laa ilaaha illa allahu keligeed ma lagu muslimaa may ma lagu muslimayo waa inuu ku daraa muxammadu rasuulullah waa inuu ku daraa haa khasaara daday ku dhacda walaalayaal ayaa adduunyada iska jooga khasaara qofay ku dhacday qof laa ilaaha illa allahu diidaya ama nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamka wax ka sheegaya oo adduunyo iyo shaydaan raacay khasaara ku dhacday khasaara ku dhacday ilaahay waxa weeye ha soo hanuuniyo oo jidka wanaagsan ilaahay ha tus qofaan diinta iyo nabiga iyo raacsanayn khasaaradii ugu dambaydoo qof khasaaro ah ku dhacday ascadu nnaasi dadka midka ugu liimaanida badan bishafaacati yowma alqiyaama man qof weeye qaala yidhi laa ilaaha ila allaahu muxammadu rasuulullah way la socotaa waa qofkii ilaahay iyo rasuulka qira weeyaan kaasaa ugu liibaanid badan shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam khaalisan xaal ou ka khallisayo min qalbihi qalbigiisa ow nafsihi ama naftiisa khaalisan waxaa looga jeedaa hadalkaas markau dhahayo qalbigiisa gaalnima kuma jirto munaafaqnima kuma jirto ru'yo ha lagu arko ha lagu maqlo midna kuma jidho ilaahay daraa'addiisa wuxuu u yidhi laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullahi buu yidhi hadalkaa isagoo ku dhawaaqayo ku geeriyooday isagoo muslima oo t nabi moxamed jecel oo ilaahay jecel oo rumaysan ayuu geeriyooday oo waajibaadkay amreen raacsan waa liibaanay liibaantaas baa la yidhahdaa walaalayaal qofka waa guulaystay haddii lagu yidhaahdo qofka guulaystay ma aha qof adduunyo helay qof adduunyo helay ama adduunyada madax ka noqday ama muslimiintii baabi'iyey ama xoog badan ama qurux adduunyo leh ilaah agtiisana ka ah ruux la cadaabayo oo faasiqa ma aha ruuxa qaymaha li kaas ma ahan ruuxa qaymaha li waa ruuxa tawxiid ku dhintay ilahay ha nagu daro waa ruuxa tawxiidkas ku dhintay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna hadalka ugu dambeeyo oo ku dhinto qofkay noqoto tawxiid qofkay noqoto jannadiibuu galay isagoo muslima oo tawxiidsaha qofkii dhinta oo waxa weeye islaamnimada ku toosan waa ahlu janno ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa waxaa ku soo arooray tawxiidka haddaan ka soo qaadanno hal daliil fadliga uu leeyahay sagaashan iyo sagaal waraaqood oo dembigaa ku qoran yahay qiyaamada qofka lasoo hordhigaa baa layidhi sagaashan iyo sagaal waraaqood oo ay ku qoran tahay mid kasta wixii aa samayday sagaashan iyo sagaal bidaano ay xadiistu qorayaan oo dembigaagii kiiskaagii wada ah ay malaa'igtu horta horta ilaahay hortiisa lasoo dhigaa baa layidhi markuu qofkaanu arko intaasoo waraaqood miisaankaa loo saaraa waxaa la yidhaha waa kan dunuubtaadii hal waraaqa ay ku qoran tahay ashhadu an laa laa ilaaha ila allaahuna waa la soo qaadaa tanna waxaa la yidhaha waa wanaaggaagii miisaankaa loo saaraa marka sagaashan iyo sagaal waraaqood oo dembi ah waxaa ka miisaan badanayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam halkaas waraaqay ku qoran tahay laa ilaaha ila allahu moxamedun rasuulullah ayaa ka miisaan badan maxaa yeele waa tawxiidka ilaahay wax ku miisaan dhabi ma jiraan nabigu wuxuu kaloo yidhi calayhi salaatu wasalaam marka guul haddii ilaahay kula maago ama ilaahay kuu qoro ama ilaahay kula damco ilaahayba kuu qadaro waa inaad uun tawxiid ku khaatumaysataa ilahay taasana gaarsiiyo maqsad kasta ood gaarto wax walba oo ma'malahood yeelato waxaa ka fiican ayna ku fekeri jireen ahlu khayrka oo dhami in aad ku dhammaato ama aad ku khaatumaysato tawxiidka iyo khayrka taasaa darajo la gaar ugu weyn midda kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam fadliga ay leedahay laa ilaha illa allah isagoo ka hadlaa wuxuu yidhi afdalu maa qultuhu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allah aniga iyo intii nabi iga horrayday hadal aan ku dhawaaqno midka ugu fiicanu laa ilaaha ila allahu moxamedun rasuulullah laa ilaaha ila allahu baan rabaa ow ahay hadal aan ku dhawaaqno kaasa ugu fiican waalkelimatu dayiba sadaqa isagii baad akhrisatay waad badiday kumanyaal baad ka dhigtay waad u sadaqayday xataa waalidkii baad aad thawaabkiisii u hadiyeysay wuu anfacayaa waalidkiibuu xataa anfacayaaba adigiibuu ku anfacayaa waalidkiibuu anfacayaa waa thawaab aad u fara badan thawaabkuna wuu anfacaa ruuxa maydkaana waa anfacaa qofka noolna hadduu akhristo waa anfacaysaa weeye waa tawxiidka ilaahay tawxiidka ilaahay ajir laga heli maayo waa lagu dambaabaa ruuxa dhib waxaa qaba maanta caqligiisa iyo cilmigiisa ou joogo tawxiidka akhrintiisaa lagu dambaabaa ama waxa weeye ajir laga heli maayo qofka intaa maanta ku murmaya ama cilmigiisu intaa la eg yahay meel ou haysto haba yaraatay oo daliilah oo kutubuhu ay qorayaan ama nusuustu ma ay jidho xadiiska toban iyo afaraad ayaan haddana u gudbaynaa wa can cabdillaahi bni camar waxaa laga wariyey ibni caas qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama waxaan maqlay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam yaquulu xaal ou rasuulku leeyahay ina allaha ilaahay laa yaqbidu ma qibdoodo alcilma cilmiga qofka kama siibo intisaacan siibitaanoo yantasicuhu ou ka siibayo min alcibaadi addoommaha walakin yaqbidu ilaahay wow qibdoodaa alcilma cilmiga biqabdi alculamaa culammada nafteeda qibdooshada ayada la qibdoodo ayaga nafta laga bixiyo sababteedaa cilmiguna ku dhammaadaa xataa idaa lam yubqi ilaahay markuusan reebin caaliman caalim diinta ku toosan ayay ittakhadannaasu dadku samaysanayaan ama yeelanayaan ru'uusan kuwa madax ah ru'uustaasoo juhhaalan jaahilnimo badan fa su'iluu waxbaa la weydiinayaa fa aftow way iska jawaabeen bikayri cilmin aqoon la'aan bay jawaabeen fa dalluu way lumeen wa adalluu ummaddiina way lumiyeen ayagiina way lumeen buuna yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxaa wariyey saxaabiga magaciisa la yidhaha cabdillaahi bni camar ibni caas cabdillaahi cabdillaahi bni camar ibni caas cabdillaahi bni camar wuxuu ahay cabdillaah cabdullaahina waa la dhihi karaa cabdillaahina waa la dhihi karaa macnaha sideedaba jerka hoosdhigga iyo godka iyo kordhigu waxay ku xidhan yihiin caamilka ka horeeya oon ku soo qaadanay ujruumiyaha hadda can cabdillaahi cabdillaahi maxaa ka horeeya can oo xarfu jarah in la hoos dhigaa waa waajib can cabdillaahi waa in la yidhaahdaa maxaa yeele can aad la socoto xarfu jarahoo ajruumiga aad ku soo qaadatay qaala cabdullaahi haddii la odhan lahayna waa godmi laheed maxaa yaele markaa faacil bay noqon laheed mafcuul haddii laga dhigo ra'aytu cabdallaahi waa kor dhigmi laheed marka shaqalkan sideedaba xarafka la saaro wuxuu ku xidhan yahay caamilka oo jarka ama godka ama kordhiga ama reebka keena oo naxwada in lasoo barta wey saxaabigan waxaa la yidhaha cabdullaahi bnu camar saxaabigan waxaa la yidhaha cabdullaahi bni camar aabihiis waa camar binu caas aabihii waa saxaabi isaguna waa saxaabi haddii lagu su-aalo lagu yidhaahdo xagga siir ahaan saxaabiga nabiga axaadiista laga wariyo ugu fara badnaa ma taqaana haddii lagu yidhaha maxaad ku jawaabaysaa haa waan aqaanaa yow ahay abi hurayro maya waa laga sii badnaay hal nin keliyaha axaadiista nabiga laga wariyey ka warin badnaay xagga xifdigana la xifdiyo oo cilmigii iyo axaadiistii lasii faafiyana abaa hurayra u badnaay laakiin axaadiista hal nin keliyaha inta xadiis oo nabiga laga soo wariyey haddii la tiriyo abaa hurayra meeqay noqotay waxay noqotay shan kun saddex boqol toddobaatan iyo afar xadiis tirsigaas tira ka badan hal saxaabi keliyaha nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam halkaas saxaabi magaciis waa midka hadda aan marayno yuu kaa lumin waa cabdullaahi binu camar binu caas waa ninka lambarka koobaad qaato u ahay lambarkii labaadna abi hurayra soo galay saxaabigaanu muxuu abi hurayra uga batay ilaa abi hurayra fahmo badnaayo shaygii loo sheegay asaga waa xifdinaya dushuu ka xifdina kaloomi maayaan wuxuu saxaabigaanu abi hurayra uga batay wuxuu ahaay saxaabigaani yaktubu waa qori jiray shaygii uu nabiga ka maqlo meel ku qoraa shayga la qorana waxaa la yidhi shayga la qorana maa kutiba qarra wamaa lam yaktub farra ayaa la yidhaahdaa shaygii la qoraa wuu sugnaadaa wamaa xufida farra shayga dusha laga xifdiyo aan la qorinna wuu lumi karaa waa waa waa cararaa marka dambeeto waa xikmad marka waxa weeye saxaabigan waa qori jiray abi hurayrana dushuu ka xifdi jiray markaasi marmarka au halmaami jiray waa kii kabacda nabiga ii duceeyey calayhi salaatu wasalaam de saxaabigan markii hadda axaadiista kutu axaadiista kutubaha ku qoran markii la fiiriyo oo la yidhaha axaadiista kutubaha ku qoran ha la fiiriyo markii la yidhaahdo waxa weeye abi hurayra iyo saxaabigan waxaa fara badan abi hurayra muxuu ku fara badnaada marka wuxuu ku fara badnaaday saxaabigaani kaana caabidan wuxuu ahay nin iska alla caabud badan meel ilaahay iskaga tuugaya laakiin abi hurayra xadiistou maqlay dadkuu sii bari jiray aad baa looga sii baranayay marka inta laga warinayo abi hurayra ku fara badan wa can cabdillaahi bni camar saxaabigaana waa saxaabigii sawjadiisu ka soo dacwootay cibaadadiis aa laga soo dacwooday gabar baa loo guuriye baa la yidhi maalinkii dambe aabbihii camar binu caas baa soo baxay wuxuu u yimid nabiga gabadhii iyo gurigiibuu soo booqday saxaabigaanu deganaay wuxuu waraystay gabadhii ou qabay waxay tidhi waa fiican yahay sawjkaygu cabdillaahi binu camar laakiin gogosha aan jiifto weligii cagta sooma saarin bay tiri kuma soo istaagin kanafkeennana asturkeennana weligeen ma faydin bay tidhi ma habeenkiina salaatuleylu u taagan yahay iyo qur-aan akrin maalinkiina soona u taagan yahay tiri marka arrintiisa dhan way fiican tahay laakiin xaqaygii ma ii oofin xaqaygii ma ii oofin saasay tihi macnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigan aabbihiis markii hadalkaa gabadhii ku tiri camar binu caas nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu iri wiilkii sidaas buu yeelay rasuulka ilaaheeyow haddee waxa weeye arrintaasaan guriga ka soo ogaaday nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam halla ii keena buu yidhi maalinkii dambe uu la kulmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigan markaasuu su-aalo wuxuu yidhi arrintaadu way isoo gaadhay waan maqlay inaad sidaas yeesho miyaadan ahayn ninka maalinkiina sooman habeenkiina salaatuleyl u taagan nacam waayuu yidhi nabiga ilaahayo wax beenaaba laguma arko waa sida laguu sheegay oo aabba kuusoo sheegay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waan kula talinayaa waxyaabaha wanaagga iyo waxyaabaha kaleoo khayrkaaba intaba waa kula talinayaa maanta dhallinyaraa tahay soonkan hadda aad maalin walba soomaydo maraad awoodi way doontaa oo aad waayeel noqone marka wuxuu yidhi soonka maalmana soon maalmana iska afurnaaw waa ilaa soon sunno ahe markii dambe waan awoodaa ka badan uu yidhi intaas ilaa markii dambe nabigu ku yidhaahdo maalinna soon maalinna afurnaaw sidii nebi daa-uud uu yeeli jiro o kaleeto markaasuu yidhi ka badanaan awoodaa maalin walba inaan soomaan ba awooda wax ka fadli badan ma jiraan buu yidhi nabiga nebi daa-uud soonkiis soonna waxaa ugu fadli badan soonka nebiyullaahi daa-uud salaadna salaaddii nebiyullaahi daa-uud sidaasuu nabigu u tilmaamay ugu dambaystii wuxuu nabigu faray saxaabigan calayhi salaatu wasalaam naftaadu xaq bay kugu leedahuu yidhi indhahaagii way gureen sawjadaadu xaq bay kugu leedahay martiga kuu imaanaa nin habeenkiina salaatuleyl u taagan maalinkiina sooman gurigiisa qofku wuxuu leeyahy gurigiisa waa isagiiaba soomane ma aadi karno way kaa xishoonayaan martidu xataa xaq bayna kugu leeyihiin faaddi kulla dii xaqin xaqahu uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qolo walba xaqeeda gacanta u geli sawjada xaqeeda ilaali martiga xaqiisa ilaali nafta xaqeeda ilaali naftaada xataa inaad ku dheesho oo aada gaarsiido heer ay baahi la baktido ma ahan waa inaad adduunyada ku tarax tag laguma dhihin nafta iska ridna laguma dhihin khayrulumuuni awsaduhaa wax yar saddex inta u qaybisid calooshaada qaybna wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam huluthan lisharaabihi wa huluthan lidacaamihi wa huluthan linafasihi weeyi qayb yarood ka neefneefsatana soo reebo qaybna wax ku cun qaybna waxa weeye wax ku cabbaa la yidhi marka waxa weeye sidaa tartiibtaas baa loo sameeyey saxaabigaa marka saxaabi sidaa u cibaado badan buu ahaa markii uu doqoobo wuxuu dhihi jiray alla ruksadii rasuulka maxaan u qaada waayo calayhi salaatu wasalaam wa can cabdillaahi ibni camar ibni caas qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo nabigu dhahaya cilmigan walaalayaal maanta sii dhammaanaya oo ahlu khayrkii oqoonta ulahay ay sii ceebgo-ayaan nabigu hore uu sheegay calayhi salaatu wasalaam juhala aad isku soo hari doon dad juhalo ah oon hal masale ka jawaabi karin sida maantaba aan ku sii dhownahay ayaa isku soo hari doonta dadka wanaagsanna way dhammaan doonaan ha laysdaba qabto nabigu hadduu noo sheegaa waatana calayhi salaatu wasalaam ina allaha ilaahay laa yaqbidu ma qibdoodo alcilma cilmiga qofkiiyoo nool qalbigiisa cilmiga lagama siibo intisaacan siibitaanoo yantasicuhu ilaahay uu siibayo min alcibaadi addoommadii yaqiinay cilmiga ilaahay kama qaado iyagoo nool walaakiin lagu noqoy hadalka eh yaqbidu ilaahay wuxuu ku qibdoodaa alcilma cilmiga biqabdi alculamaa bisababi qabdi alculamaa ay bimowti alculamaa culammadii yaqiineen naftoodii baa geeriyoonaya sheekhii wanaagsanay oo caalimkahay wow dhintay kii kale aaway sanadkii hore u dhintay kii kale aaway jirow macnaha bistii layahayo waxaa loo qaaday halkaa iyo carabaha iyo dubey iyo jarmal iyo waxa la soocayood maalin kasta maqlayso inay ama jiran yihiin ama ay dhinteen waa akhyaartii waxaa isku soo harayana waa intii ribada iyo dulmiga iyo dheregta iyo adduunyada maahane iyo adduunye raadiska eh wax kaley diinta u qabanayaan aysan jirin weeyaan ummadda soo haraysaa waa intaas saalixiintii iyo dadkii wanaagsanay oo xalaal miirinaya way dhammaadeen wa baqiya alaakiluuna wannaa'imuun dad maalinkiina dherga habeenkiina iska hurdaa adduunyada ku soo haray yaa kala soo haray walaalayaal dadkaasaa soo haray marka waa lays waa lays xulayaa inta fiican baa adduunyada laga xulanayaa ilaa marka dambe laysku soo reebo sida nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dad aan khayr lahayn oon xishood lahayn aa isku soo harayaa la yidhi xataa idaa lam yubqi ilaahay markuusan baaqi yeelin oo kulli ay culummadii dhammaadaan caaliman markuusan baaqi yeelin oo culummadii dhammaadaan ayay ittakhada annaasu dadku yeelanayaan ru'uusan kuwa madaxa ru'asaa'udiin kuwa diinta la yidhaha sheekh hebelo noo ifto oqoonna ma u leh wuxuu oqoonahu leeyaho sax u jawaabaya ma leh wuxuu isleeyahay shiiqoon ha lagu oqoodo kuwa nuucaasahoo diinta madax ka ah baa soo hari doona juhaalan oo jaahiliin ah fa su-iluhu waxbaa la iska weydiinaa fa aftow ayaguna way iska jawaabayaan bikayri cilmin aqoon la-aan fa dalluu way lumeen dadka cilmi la-aan jawaabayaahu lacnad baa ku dhacaysa wayna lumeen wa adalluu dadkiina way lumiyeen dadkay u jawaabeenna waa qaldeen iyaguna waa lumeen labadaba khasaara ku dhacda ilaahayna badbaadasho xadiidka toban iyo shanaad wa can caaisha waxaa laga wariyey sawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam kaanad waxay waxay ahayd caaisho dadaalka caaisho u fiirso laa tasmacu midaan maqal shay-an shay ma maqli jirin hal shay oo masale ah nabiga kama maqli jirin shaygaasoo laa tacrifuhu aysan oqoon macnihiis ilaa hadday hal masalo oo macnaheeda aysan fahmayn nabiga ka maqasho calayhi salaatu wasalaam raajacad way ula laabanaysay fiihi shaygan nabigay ula soo laabanaysay su-aashii ku soo celiya waxay leedahay saasan kaa maqlaye waana fahmi waaye maxaa laga wadaa xataa tacrifahu ilaa ay ka oqooto oo ka fahamto nabigay usoo celayda calayhi salaatu wasalaam masalan maalin maalmaha ka mida masaladaanay fahmi weyse nabigay su-aashay marka calayhi salaatu wasalaam wa ana nabiya rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi maalin man xuusiba qofkii la xisaabiyo cudiba waa la cadaabay qur-aankuna muxuu leeyahay fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran mu'miniintii markii laga hadlaayey marka xisaaban yasiiran qofkii mu'minkaaba lagu tilmaamaye see loo cadaabay aa meesha soo gelaysa qaalat caaisha waxay tidhi faqultu waxaan ku idhi nabiga calayhi salaatu wasalaam awalaysa arrintu sow ma ahan iyo sha'nigu yaquulu allahu inuu ilaahay leeyahay caza qaalib ahay wajalla weynaaye fa sawfa dib dambe ayuu yuxaasabu ayaa yuxaasabu la xisaabi doonaa mu'minka xisaaban xisaabkaasoo yasiiran fudud oo yar oo ladifan sow ilaahay ma odhan bay tidhi adugun hadda waa la cadaabaad ma leedahay ilaahayna aayaddan buu nabiga ilahay noo sheegay marka aayaddan adaan noo keenay xadiidkan adaan noo keenay oo labadaba aan kaa maqalne noo daawey macnaha ujeeddada noo sheeg waaye qaalad waxay tidhi caaisho radia allaahu canha faqaala wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam innamaa in kala maahani daaliki arrintaas arrintaadaas oo xisaaban yasiiran qur-aanku sheegay ah middaan sheegaya ma ahan middaas adigu aad sheegayd oo qur-aanku sheegay alcardu bandhig weeyi bandhig bandhigga waxaa looga jeedaa wuxuu wanaag lahaay iyo wuxuu xumaan lahaay mu'minka waa lasoo hordhigaa waa loo sheegaa markaasuu yidhaha waa sameeyey waa sameeyey markuu yidhaaha la yidhaha ou ilaahay ugu jawaabaa adduunka markaad joogtay waxaa loo yidhaha marka hore sow sidaan ma adan yeelin sow sidaan ma yeelin wixii baa lasoo hordhigaa markaasuu yidhahdaa waa sameeyey waa sameeyey saacad hebel maalin hebel waa sameeyey markuu is yidha amad halaagsantay a waxa uu ilaahay u yidhaahdaa ana satartuhaa calayka fi dunya wa ana akfiruhaa laka akfiruhaa laka alyowm anaa adduunyada kuu ceeb qariyey maantana anaa kuu dhaafaya idhabuu bicabdii ila aljanna jannada la aada aa lagu yidhaha malaa'igtii saasuu marka ilahay ugu ceeb asturaa waa xisaaban yasiiran saas weye ilahay ana siiyo midda marka qur-aanku sheegay buu yidhi nabigu iyo midda anigu aanu sheega isku mid maahan tan qur-aanku sheegay oo aayaddaas aad soo qaadatay waa bandhig inta loo soo bandhigo wuxuu sameeyey la yidhaah waa kuu asfuray waana ku cafiyey jannada iska aad saas weeye macnaheedu walaakiin man nuuqisha qofkii lagu adkeeyo qofkii lagu dharaandhiriyo alxisaaba yahliku waa halaagsamaya lagu adkeeyo waxaa lagu fasiray shay walba uu sameeyey waxaa lagu yidhaahdaa lima facalta lima facalta lima facalta cillad u keen ka jawaab wax walba waxaa la su-aalayaa maxaad u yeeshay iyo daliil u keenso waa lagu adkeeya marka ilaahay xisaabtan laguma adkeeyo qofkii sidaas loogu adkeeyo waabaa cadaabs waaba la cadaa waaba halaagsamuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam de xisaabta ilaahay markuu ka hadlayay suuratu linshiqaaq wuxuu yidhi fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi gacanta midig qofkii kitaabkiisa looga dhiibo ilaahay kuwa looga dhiibo hanugu daree fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaab fudud ayaa la xisaabi doonaa wayanqalibu ilaa ahlihi masruuraa ahalkiisa asagoo laga farxiyey oo u bagaanbegaya xisaabtii iyo kitaabkii gacanta midig laga siiyey oo iska aadi doona wa amaa man uutiya kitaabahu waraa'a dahrihi kitaabkiisa qofkii looga dhiibo dhabarka gadaalkiisa gacanta dhan a inta lasoo fujiyo aa dhabarka looga dhejiyaa baa la yidhi markaasuu gacantii bidix bidixdii uu ka qaadanayaa laakiin dhabarkii haddana ay dhexdii ku taallaa xaggaasaa looga dhiibayaa ilahay kuwaas naguma daro fasawfa yadcuu hubuuran wayaslaa saciira wuxuu u yeedhanayaa halaag naarta saciirow gelayaa allaye maxaansaan u yeelabu calaacal buu bilaabayaa waa yowmun laa tanfacu nadaama laakiin maalinka sidaas u calaacalayo maalinkeedii ma ahan kalkeedii ma aha adduunka intuu joogay u ekaad inuu calaacalo ama uu cabsado ama welwelo oo ilaahay u toobo keeno cadaabtiisa uu ka khawfo ka yaabo meeshii looga baahnay adduunkay ahaad waa wacdigii iyo waciidkii ilaahay baa loo sheegay qur-aankii baa lagu dul akhriyey sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi haddaad ku dhegtaan kitaabkayga kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga labadaasba lumi maydaan la yidhi ayuu labadiiba garab marow kad ou dabamareeyey khasaarow la kulmaya ilaahay naguma daro innahu kaana fii ahlihi masruura innahu danna an lan yaxuuraa wuxuu u malaynayay inaan ilaahay xaggiisa loo soo uusan u laabanayn ahalkiisa markuu la joogo iska qosli jiray wou faraxsanaay marka dadka halaagaasu ku dhacayo waa dadka xisaabta lagu adkeeyo sidaas ayaa la yidhaahday ilaahay kuwaan laguma daro kuwa xisaaban yasiiran loo ballan qaada ilaahay nagu daro sayidunaa cali binu abi daalib ayaa la su'aalay baa la yidhi kayfa yuxaasibu allaahu alcibaada maca kasrati cadadihim see ilaahay addoommada u xisaabinaa iyagoo aad u fara badan ma sida hadda adiga markii boqol qofood kumanyaal qofood laguu keeno waxa weeye milyaardi oodada markii inta lagu keeno xisaabi lagu yidhaahdo seed u xisaabine intaasoo qofood ilaahay marka adduunka waxaa nafley lagu abuuray xisaabinta uu xisaabinayo makhluuqa oo dhan ka qaadan maydo kun intii laga yidhaha ka qaadan mayso sayid cali markii la su-aalo la yidhi sow ilaahay makhluuqan tirada badan u xisaabinaa wuxuu ku jawaabay kamaa yarsuquhum maca kasrati cadadihim buu yidhi ayagoo tiro badan sow ilaahay ma biiro hadda markuu irsaaqayo miyuu ku mashquulaa tacab iyo dhib miyay ka soo gaaraya waa maya waa ka mustaxiil sida ayagoo fara badan oo u irsaaqo oo ayagoo fara badan haddana ou qiyaamada u xisaabinayaa buu yidhi sayid cali cabdullaahi ibnu cabbaasna waxaa la su'aalay ayna tadhabu larwaaxu idaa faaraqat alajsaad baa la yidhi ruuxdu xaggay aaddaa jismiga qofka markay ka baxdo naftu xaggay aaddaa meeshay aadayso tegaydo noo sheeg markaasu wuxuu ku j macnaha ayadii wax muuqanaya ma aha haddaad fiiriso qofka marka naftu ka baxayso sow u neefneefsanayo aada neefta ka weynaysaa wadnahaa laga taabanaa xaggaa laga taabanaa ebir nuuxsi male bes nafta dhamoo laguu sheegayo waa neefta aada neefsanayso oo marka dambe say u socoto soo laaban weyda weeyaan horay u dhaqaajiday boqol iyo labaatan kun oo mar waxaan rabaa ee labaatan iyo afar kun oo neefood oo qofku maalinkii iyo habeenkii neefsadaa labaatan iyo afar kun oo neefood oo maruu neefsadaa neef walboo kaa soo baxayda ama kugu laabanayso dadka akhayaartaa waxay dhaheen adoo ilaahay xuskiisa ku jira waa inay kaa soo baxdaa ama kugu laabataa marka cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa layidhi naftu xaggay aadaaha la yidhi ma muuqada ma muuqanayso ma u jeedno xaggay xaggay aadday qofka markay ka baxdo markaasuu wuxuu yidhi ayna tadhabu naarulmasaabiix cinda fanaa'i iladhaan buu yidhi markii faanuustu ay danto oo ay danto iftiinkii xagguu ka baxay qofku muxuu leeyahay markaas ma aqan meeluu ka baxay naftana qofka markay ka baxdo waxa weeye adiga laguu jeedi ma arkaysid weeyaan sidaasoo kaleeto oodan taas ugu jeedin tanna uma jeedid meelay ka baxdo uma jeedis adiga da labadan jawaabood waxaa la yidhaha jawaabu iskaat baa la yidhaahdaa aamusin aamusin waayo iskaatka carabigu waa qofkaa lagu aamusinayaa ifxaam weeye jawaabu ifxaamna waa la dhihi kartaa waa lagu aftirayaa warkooda iyo su-aashooda wa can abi muusa waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi abi muusa alashcari baa saxaabigan la yidhaahdaa cabdullaahi ibnu qays baa loo yaqaanaa saddex mar ayuu hijro galay mar wuxuu u hijrooday waddanka yeman ayuu ka soo hijrooday nabiguu u yimid calayhi salaatu wasalaam oo maka jooga wuxuu ku biiray haddana saxaabtii u hijrootay waddanka xabash hijratu luulaa iyo hijratu thaaniya la kala yidhaahdaa siiradan ku qaadan doonaa insha allah haddana wuxuu ka hijrooday xabash madiinow soo aaday imaamka weyn oo la yidhaha abulxasan alashcari imaami ahlisunna waaljamaaca awowgiis weeye maxaa yeele abulxasan alashcari markii loo abtiriyo awow ahaan buu usoo gelayaa wuxuu yidhi saxaabigaani qaala wuxuu yidhi jaa'a rajulu nin baa yimid nin la yidhaha laaxiq binu xamza ayaa wuxuu u yimaaday ila anabiyi sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow sala allahu calayhi wasalama mal qitaalu dagaal muxuu yahay fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa lagu dagaalo bal dagaalka lagu dagaalo jihaadka iyo fii sabiilillaah nooga sheekay macnihiisa yaa jihaad ku sugan maxaa yeelay fa ina axaddanaa qof naga miduhu yuqaatilu wou dagaalamaa qadaban cadra daraaddeed qofaa jihaadka wuxuu u galaa ciil ou qabo bis caarso wa yuqaatilu midna wuxuu u dagaalamaa xamiyatan anafo waddankiisa iyo qabiilkiisa inuu difaaco oo u anafoobay iyo xamiyo darteed buu u dagaalamaa ninna wuxuu u dagaalamaa ha lagu yidhaha geesi baa tah ninna wuxuu u dagaalamaa ha lagu faaniyo ninna wuxuu u dagaalamaa maal soo hel intaasoo ruux oo jihaadka u baxaya waxaa nabiga la su-aalay calayhi salaatu wasalaam yaa la odhan karaa jihaadka ajirkiisii kaamilka aheed buu helay qofkee la dhihi karaa markuu su-aashaas su-aalay wou taagnaay ninku nabiguna waa fadhiyaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam koro u fiiriya nabigu ninkii su-aasha su-aalay koro u fiiriy fa rafaca waxau kor yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam ilayhi ninka xaggiisa ra'sahu madaxiisa saanuu nabigu kor ugu fiiriyey oo muxuu kor ugu fiirinayaa ninkaa taagnaay qaala wuxuu yidhi abi muusa wamaa rafaca ma kor yeelin nabigu calayhi salaatu wasalaam ilayhi ninka xaggiisa ra'sahu madaxa uma kor yeelin oo saan uma fiirin oo cillad kale uma fiirin ilaa laakini annahu ninka nabiga su-aasha weydiiyaa kaana wuxuu ahay qaa'iman mid taagan ninkaa taagnaay nabiguna waa fadhiyey sala allahu calayhi wasalam koro u fiiriyey markaasuu su-aashii uga jawaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waana tan jawaabtii fa qaala wuxuu yidhi suubanuhu sala allahu calayhi wasalam man qaatala qofkii dagaalama litakuuna inay ahaato aawadeed u dagaalama kelimatullah ilaahay kelimadiisu hiya ayadu alculyaa midda sarrayda fa huwa ruuxaa muqaatilkaabaa fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku taagan inta kaleoo ka soo hartana waa halbacaad lagu lisay waxba kama jiraan baa la yidhi ruuxii u dagaalama inay kelimada ilaahay ahaato midda sarrayda oo diintu ay sara marto oo islaamku ou sara maro oo masaajiddu ay sara maraan oo shicaarka islaamka uu soo haro gaalada iyo dulligooduna baaba'aan qasadka diinta daraa'addeed qofka jihaadka sidaas ugu baxa oo inuu janno ku helo diintana sharaf u soo hooyo u niyeysta inama alacmaalu biniyaadu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam wa inamaa likulli imrin maa nawaa haddaad maanta dagaalka u niyeysato xoolo soo hel niyadaadu maxay tahay waa xoolihii aakhira maaha marka ruuxii u dagaalama inay kelimada ilaahay kelimada ilahay waxaa looga jeedaa kelimatul islaam baa looga jeedaa ha la yidhi inay kor u qaadanto ama kelimatu tawxiid inay kor u qaadanto qofkii niyadiisu nuucaa noqoto ayaa jidka ilaahay ku taagan oo mujaahid dhaba la yidhaahdaa jannada hore ka gelaya inta ka soo harto ujeeddooyin kale iyo dana kale u dagaalameen waa halbacaad lagu lisay saasay soomaalidu dhaha halbacaad lagu lisay waxay ka soo qaadaan waxaan jirin weeyaan macnaha waxaan jirin bay ka soo qaadaan weeye oo waxaba kasoo inta kaleto waxba laga soo qaadima xadiidka toban iyo toddobaadu can cubaada ibnu saamid waxaa laga wariyey can cammihi adeerkiis wuxuu ka wariyey adeerku waa cabdillaahi ibni sayd waa riwaayatu saxaabiyin can saxaabiyin ba la yidhaha saxaabi saxaabi xadiis ka wariya baa la yidhahdaa annahu sha'niye shukiya waxaa loo sheega buu adeerku yidhi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama waxaa nabiga loo soo sheegay waa su-aal kaleoo nabiga la su-aalayo loo soo sheegay alrajulu nin baa loo sheegay alladii ninkaasoo yukhayalu la moodsiinaayo ilayhi ninka annahu ninkaasi yajidu shaya shay inuu helaayo fi salaati salaadda dhexdeeda isagoo salaadda ku jira oo xoogay wax dareemaha layi dhawaq iyo inay wax yeeleen u malayna mana hubo ee salaaddu makabure fa qaala rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yantaqil yousan guurin oo salaaddiisa ka bixin waayo macnuhu ow laa yansarif yousan gedoomin oo salaadiisa ka gedoomin ha ku jiro ha wato xataa yasmaca sawtan ilaa dhawaq ou ka maqlo ow yejida riixan ama ur ou ka dareemo labadaas ilaa mid la hubo ou ka helo yaqiin bau haystaahe shaki yaqiin uga bax miday soomadu dhahaan weeyaan shaki tuuroo yaqiinta ku dheganaaw yaqiintu ilaa aad wax ka ogaatood hubido salaada kaa buriya ha ka bixin saasuu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam su-aashan nabiga la su-aalay calayhi salaatu wasalaam waa mas'alo ku sharxan kutubaha fiqiga oo cilmiga fiqiga iyo axkaamta iyo fahmu diinka qofka soo akhrista masaa-isha wuxuu ka mid yahay markau marayo basdigeeda oo horeyba kala socdo masalan isagoo ku jira qofku salaadii ayuu wuxuu dareemay riix ama neef amay kaa timid oo is yidhi oo salaadii amay wax kaa yimaadeen oo kaa burtay mana hubo nabigaa la su-aalay calayhi salaatu wasalaam alrajulu alladii yukhayalu ilayhi rajul baa hadda laga cabiray waxaa la yidhaha meel kasta ood ku aragto qur-aanka iyo axaadiista iyo diinta alrajulu meeshii lagu yidhaahdo waalmar'atu kadalika xukunka labada qofood waa wada socdaan laakiin waxa weeye mar kasta kutubuhu markay nimanka soo qaadayaan ayaga waxa weeye dumarkiina meeshay xugun ahaan ugu jiraan waa qof kastoo ilaahay caabudaya ilaa gabadha iyo wiilka mid walba ilaahay caabudkiisa waa loo siman yahay wax nuqsaamahoo xagga cibaado la geliye ma jirto xag adduunya wax la geliyena ma jirto qolo walbaba ilaahay baa abuuray waa qismun min alrijaal dumarku qismun min alrijaal weeyi waa qayb ka mida nimanka oo shaqaa'iqu waxaa la yidhaha rijaal baaba la yidhahdaa nimankaaba laga jeexaa dumarkaa la yidhi nimankuna dumar bay ka yimaadeen ay ka yimaadeen dumarka naftooduna niman bay ka yimaadeen labadooda midba midow ka ahaadaa la yidhi saasaa marka shaqaa'iqu rijaal loo yidhaahday nabiga marka waxaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nin la moodsiinayo u malaynaaya annahu alrajulu aladii ninkaasoo yukhayalu la moodsiinayo la moodsiin waxa weye waa u malaynayaa ilayhi xaggiisa annahu asagu yejiddu inuu helayo ashaya fi salaad salaadda markuu tukanayo oo wuxuu isleeyahay amaa wax kaa yimaadeen mana hubo riix iyo neef iyo amay wax kaa yimaadeen waa malo maladaa salaadu ma ku buree weesadu ma ku buree yaqiin ma aha laakiin waa malo maladaas wax ma ku buraan malo wax kuma buraan sida raajixa ah khilaaf baa ku jira masaladan laakiin sida loo badan yahay oo weliba ay qabaan aimo badani maladaas wax ma ku buraayaan aimo kalena waxay qabaan waa ku burayaan shakiga noocaana salaada laakiin imaamu shaafici oo kaleeto iyo waxay leeyihiin falaa yu'ahiru mutlaqan marnaba wax materaya bay leeyihin wax ma ku buraystan oo kaleeto fa qaala rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yantaqil yousan salaada ka bixin oo ka guurin ow laa yansarif yousan gidoomin oo salaada ka bixin xataa yasmaca sawtan ow yejida riixan ilaa ou dhawaq ka maqlo ama ou riix ka helo neef ilaa ou ka dareemo oo kar ou ka dareemo riixdu waxa weeye kar ilaa ou ur iyo wax dareemo ama dhawaq ou hubo ou maqlo yaqiin ah salaadiyou ka bixin laakiin hadduu wax uu hubo arko oo salaada adoo ku jira waxaad hubto ay kaa yimaadiin markaa salaadii waa burtay soo weese qaado ka bacdi salaadii bilaaw weeye xadiiska toban iyo sideedaad wa can abi qataada waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi idaa baala haddii ou bowlo axadukum midkiin bowl waa la fahmayaa falaa ya'khudanna yousan qaban oo qabanin dakarahu dakarkiisa biyamiinihi waxa weeye gacantiisa midig nimankaa laga hadlayaa dumarkii lagama hadlayo xadiiskaa nimanow ka hadlaya dakarkiisa yousan gacanta ku qabanin midigta ah markau istinjoonayu nabigu ka hadlaya adaabtii weeyaan oo waxa weeye gabadha nafteeduna waa la mid gacanta bidixa markasta lagu istinjoodaa gacanta bidix ayaa waxa weeye nijaasta lagu maydhaa gacanta midigna sida sunnadu ay qabto waxaa lagu qabsadaa biyaha iyo waxyaabaha aad qabanaysaa lagu qabtaa waa aadaabtii ka mid tah xaaraam qadcan ahay tahay lagu odhan maayo laakiin waa shay karaaha haddaad samaydo istaagga in lagu kaadiyana waa karaaho oo lagu bowlo waxa weeye in gacantaa midigtaa lagu istinjoodaana waa karaaho idaa baala hadduu bowlo axadukum midkiin oo musqushiiyo ou galo falaa ya'khudanna yousan qaban dakarahu biyamiinihi gacantiisa midigta ah yousan ku qaban ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam walaa yastanjii yousanna ku istinjoonin biyamiinihi gacantiisa midigta ah yousan ku istinjoonin markau istinjoonaayo gacanta midig yousan ku mayrin nijaasada hadday ka gacantii kala jiran tahay ama ay xanuunaydo oo tan uu ka fursan waayo ama ka go'an tahay lagama hadlayo taa dhib ma leh laakiin isagoo ka kaaftoomaa laga hadlaya walaa yatanafas yousan ku neefsanin fil inaa weelka dhexdiisa biyaad cabee caanaad cabee markaad dhowr mar ka bato istaag in lagu cabaa waa karaaho xoogaa waxaa sunnaa in lala fadhiisto in la qurquriyo oo hal mar qurquro lagu dhammeeyo shayga hal mar uu qofku gudbiyana ayadana waa laga fiican yaho waxaa la yidhi xagga dibbiga beerka ayay say u ordayaan shaygu ku dhacaa baa la yidhi marka jugtaas badan oo ku dhacaysa marka dambe nabarro iyo dhibaaba gaaraysaba tartiib shayga in loo cabo aa ka mid a sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam saddex mar qofku markau laqaba inuu afka inta xogay ka bixiyo oo u neefsado markaas ou neefsanayo biyaha ha ku dhex neefsanin afka ha ka fogeey neefso kabacda tartiib haddana u cab weeyaan marka saddexdan masaloo meesha ku qoran labana dumarka iyo nimanku waa ka siman yihiin halna nimankay khaas ku tahay saxaabiga oo tanafuska weelka lagu neefsado iyo istinjada gacanta ee midix lagu istinjoodo midigta ah labadaa nimanka iyo dumarkaba waa loo diiday tan kale nimankay khaas ku tahay sidoo kale saxaabigan hadda saxaabiga xadiiskan wariyey abi qataada la yidhaah magaciisana waa xaraf ibnu ribci ayaa loo yaqaanaa wuxuu ka qayb galay waxa weeye duulaamadii uxud iyo intii ka dambaysay oo dhan waxaa lagu oofsaday magaalada madiino markay maraysa hijradu konton iyo afar isagoo toddobaatan sano jira boqol iyo toddobaatan xadiis oo ka wariya nabiga calayhi salaatu wasalaam mana ahan qataadihii oo isha waxa weeye dagaalkii uxud ishuu ninkii ka soo dhici jirtay kan abuqataadaa la yidhaah kaasna qataadaa la yidhaahdaa kaa isha ka soo dhacday dagaalkii uxud waxaa jira nin la waxaa jira nin la yidhaahdo qataada binu nubcaan nucmaan il baa wax uga dhaceen way soo dhacday meeshaan iyadoo laalaaday ku soo dhacday gacantuu ku celiyey nabiguu u keenay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi rasuulka ilaahayow aniga waxa weeye waxaan ahay buu yidhi sawje ayaan qabaa buu yidhi waana jeclaha buu yidhi marka wuxuu yidhi waxaan isleeyahay haddaa illa-aan aan ugu laabto waddankii inay inacdo illa-aanta igu nacdan ka baqaya waxaana dabeecadeyda ka mida dumarka inaan jeclaha ka mid a ishaan maanta waxaan rabaa ilahay inaad u barido nabigu meesheedii buu saaray calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi allaahuma aksihaa jamaalan ilaahu qurux korka ka saar fa kaanat axsana caynayhi wa axadihimaa nadaran labadiisa indhood midda fiican oo weliba aragti badan bay noqotay indhaha isha kale markii ay daaf ku dhaco ayada kuma dhici jirin baa la yidhi nabigaa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam owlaaddii asaga ka sii farcantay qataadahaa ishiisa nabigu u duceeyey a wuxuu u yimid camar binu cabdilcasiis khaamisu khulafaa'i raashidiin nin ka mid ah owlaaddiis yaa u yimid markaasuu yihi yaa tah markaasuu yidhi ana bnu aladii saalad cala alkhadi caynuhu faruddad bikafi lmustafaa ayamaa raddin facaadad kamaa kaanat liawali amrihaa fayaa xusna maa caynin wayaa xusna maa radda buu yidhi ninkii cajiibka ahaayo ishiisa nabigu gacantiisa ku celiyey wiilkii owlaaddiisiima ka mid ahaa buu yidhi casharkeenna caawa intaas ayaan ku soo koobaynaa wallaahu aclam bisawaab